بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة أما بعد إخواني في الله waxaynu ku dhex jirnay qisatu yuusuf calayhi salaam casharkaani waa casharka afar iyo tobnaad waxaana kaga hadlaynaa qodob marxaladii labaad baynu ku dhex jirnay marxalatu limtixaan walfitan waxaanu kaga hadlaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala qodobka toddobaad iyo qodobka sideedaad waxa ayna inoogu dambeysay baraa'adii yuusuf inuu beri noqday oo waxa weeye ninkii odaga ahaa markii uu arkay baraa'adiisa uu ku yidhi markaa yuusufu acrid can haadaa ka jeensa arrinkan oo yaan lagaa maqal weeye macnuhu iyadiina uu ku yidhi wastakfirii lidanbiki innaki kunti min alkhaadi'iin kabacdi markaas waxaa dhacday warkii suuqu galay bay yidhaahdeen oo warkii waxaa magaalada galay in ay gabadhaasi wiilkaas gurigeeda joogay inay roorsatay oo waxa weeye ay zina ugu yeertay oo dhibaatada ay samaysay dumarkii marka magaalada ayaa warkii maqlay markaa dumarkii la loodka ahaa oo ragga madaxda a qabeen ayaa warkii gaaray kabacdi bay marka hanteen oo ay ceebeeyeen marka qodobka toddobaad wuxuu odhanayaa nisaau lmadiina yadacanna imra'at alcasiiz waxay dacaninayaan oo waxa weye ay ceebaynayaan oo tanqiisinayaan waxa weye imra'at alcasiiz waa gabadhii sulaykha la yiri ayaa liyi magaceeda kabacdina marka iyaduna makri bay u samaynaysaa qodobka sideedaad baan ka dhigaynaa iyaduna qaabka ay makriga ugu samaysay oo waxa weye u diyaarisay allah waxa uu yidhi wa qaala niswatun fi lmadiinati imra'atu lcasiizi turaawidu fataaha can nafsihi qad shaqafaha xuba wa qaala niswatun dumar ayaa waxay yidhaahdeen fi lmadiinati waa dumar jamaca niswa waa jamac dumar ayaa waxay yidhaahdeen fi lmadiinati magaalada ku sugnaa yuusuf uu joogay waa waa masar wey ayaa waxay yidhaahdeen intay sheekaysteen imra'atul casiizi xaaskii ninka madaxda ahi uu qabay magaceedii xataa uguma yeerin imra'atul casiizi macnaha ninkii madaxda ahaa oo casiizu misr ahaa oo dowladda maamulayey waxa weeye xaaskiisii heerkaa joogtay oo derajadaa joogtay turaawidu fataaha can nafsihi imra'atu alcasiizi turaawidu fataaha can nafsihi turaawidu waxa ay doonaysaa oo ka dalbaysaa fataaha addoonkeedii fataawa addoonka can nafsihi waxa weeye naftiisay ka dalbaysaa oo inuu u tago oo zino ku sameeyo ayay dalbaysaa waa tanqiisin ay tanqiisinayaan markaasay waxay yidhaahdeen qad shaqafahaa xubbaa waxay leeyihin sababta ku kaliftay waxay tahay qad xaqiiqee shaqafahaa waxaa dilaaciyey qalbigeeda xubbaa ay xubbu yuusuf qad shaqafahaa xubbuhu bay ahayd markaasaa la gooyey faacilkii markaasaa tamyiis la keen qad shaqafahaa xubbaa waxa weeye jacaylkii ay yuusuf u qabtay ayaa qalbigeeda kala dilaacshay bay yidhaahdeen culammadu innaa la naraahaa haddaan annagu nahay dumarkii la naraahaa waxaan u aragnaa gabadhaas fii dalaalin mubiin qof dhuntay oo xaqii dhinac martay oo sharaftii ku cayaadhay iyada oo nin madaxa qabay inay heer kaa gaartaa waa wax aad iyo aad u liita bay dheheen haddaba waxay leeyihiin culummadu sida ibnu kathiir iyo ibnulqayim iyo culummadu tilmaamayaan waxay leeyihiin macnaha markii warkii ma qarsoomin warkii in la qariya buu ninkaani go'aamiyey laakiin warkii ma qarsoomin wixii waa magaalo warkii waa la ogaaday suuqa markuu galay warkii ayaa dumarkii iyada la loodka ahaa oo dadka ragga madaxdaa qabeen ayaa makrigan u sameeyey oo waxay intay wada fadhiisteen baalibay waxay samaynayaan way xanteen iyadii bay ceebaynayaan haa qaarna culammadu waxay yidhaahdeen waxa ay saa u samaynayeen liyatawasaluu inay ku gaaraan arrintaa si ay yuusuf u arkaan oo macnaha ay naagtaasi markay warka maqasho inay taraado bal kaalay ila arka horta ninkaad igu ceebaynaysaan intaasay raadinayeen bay yidhaahdeen laakiin alcilmu cinda allah calaa kulli xaal wuxuu ilaahay inoo sheegay inay arrintaa tilmaameen dumarkaas waana dacni oo ay dacninayaan oo waxa weeye ay ceebaynayaan ibnulqayim raximahullahu tacaala marka uu iqaatatulaafaanka sharaxaya waxa uu yidhaahdaa waxaa ku jira dacninta ay dacninayaan waa min wujuuh marka ugu horreysa waxay yidhaahdeen imra'atul casiizi magaceedi uguma yeerin xaaskii ninkii madaxda ahaa waa tanqiisin bay tanqiisinayaan magaceed uguma yeerin midda kale waxay yidhaahdeen casiisu miser baa qaba nin madaxaa qabay inay marka iyadoo nin madaxa qabo waxaasoo kala samayso waa ceeb bay yidhahdeen turaawidu fataaha waxay ka dhigeen turaawidu way doonaysaayo weli wixii way wadaa waana runtoona waana runtoodoo weli way wadaa gabadha hawshii ma ay joojin bal iyadaaba dhaaran doonto odhan doonta maba daynayo hadduuna samayna waa xiraya turaawidu fataa fataahaa bay dhihin yuusuf ma ay dhihin addoon bay ka waxay idhahdeen addoonkeedii haddee qof waxa weeye dhanoo sayidada inay addoonkeeda hunguriyeysana waa ceebayn waa ceeb wey kaddana waxay yidhaahdeen caqligeedii baa tegayoo qad shaqafahaa xubba jacayl baa ka tambadiyey oo iyadoo ninkeedii la joogooo la qabo bay nin kala jeclaatay oo haddana addoon jeclaatay waxaasoo dhan waa ceebayn ay ceebaynayaan innaa lanaraaha fii dalaalin mubiin bay ku khatimeen iqaatatulaafaanka ibnuqayim afar boqol iyo toddobaatan iyo afar saxada ayuu halkaas kaga hadlaa marka wuxuu tilmaamayaa inay gabdhahani dacniyeen oo waxa weeye ay ceebeeyeen waxa weeye gabadhii imra'atul casiiz oo waxa weye ilaahayna imra'atul casiiz buu ku magacaabay laakiin culammada qaar baa yidhi sulaykha baa la ohan jiray waa arrin iska taariikha daliil looma hayo halkaa markay marka warkii gaadhay oo ay maqashay makriga iyaduna ay samaysay ayaynu qodobka sideedaad ku soo qaadaynaa waa makriga ay samaysay allah waxau yidhi falamaa samicat bimakrihinna falamaa goortii samicat ay maqashay bimakrihinna khayaanadoodii iyo xantii iyo ceebaynta ay ceebeeyeen ile waa makriye ayay arsalat ilayhinna way u cidirtay dad bay u dirtay casmaad bay samaysay baa la yidhi kulligood waxay isugu keentay gurigii iyadoo ay deganeed qasrigeedii arsalat ilayhinna wa actadat lahunna muttaka'a waxay u diyaarisay mid walba meelay isku tiiriso oo sidaa dadka marka la casumayo barkimaha iyo fadhiyada iyo joodareeda iyo loo dhigo meelay mid walba saa isugu tiirisa derbiga ayay u diyaarisay casmaad wa aatad kulla waaxidatin minhunna sikiina mid walba oo iyagii ka midana waxay u dhiibtay baa la yidhi middi bay u dhiibtay sakiinku waa midida waa middi bay u dhiibtay waxay leeyihiin ibnu kathiir iyo colodu tilmaamayaan middi iyo waxay isugu dhiibtay hilib qaarna waxay leeyihin maya qudaar wuxuunbay u dhiibtay jarjara ayay tiri alaabtaan haa waa casmantihiin maante halkaa ayay waxay bilaabeen inay marka wixii loo dhiibay ay jarjaraan sida dumarka caadadooda ah oo markay oodkaca iyo nuqmadda iyo hilibka iyo jarjarayaan waa iyaga gacmaha iyo sakiinta ku jarjara midida yartaa ah haa wa aatat kulla waaxidati minhunna sikiina mid walba saasay isugu dhiibto waxay tidhi shaqeeyoo jarjara alaabtan ha kabacdiba intay gurigii gashay mar alla markay sakiintii iyo wixii isugu dhiibtay ayay yuusuf soo diyaarisay baa lidhi oo si fiican u soo diyaariso dhar qurux badan iyo wanaag iyo waa wiil waa gurigeedii buu joogaa weli waa dhallinyaro gurigeedii buu joogaa ayay soo diyaarisay soo labisa bay tiri wuu soo labistay mar alla markuu soo labistay isagoo qurux miirana ayay tiri saa u soo hormar marka agtooda soo mar ayay tiri maxaa dhacay markaa dhibaatadaana ku dhacday marka waaatad kulla waaxidati minhuna sakiina wa qaalat ikhruj calayhinna wa qaalat waxay tidhi ikhruj calayhinna soo bax dushooda agtooda soo soo agmar weeye meeshaa ay fadhiyaan soo mar ha ku arkeene wa qaalat ikhruj calayhinna ilaahay baa marka inoo sheegay wuu soo baxay yuusuf falamaa ra'aynahu falamaa goortii ra'ayna ay arkeen hu yuusuf falamaa ra'aynahu markay yuusuf arkeen waxa falamaa ra'aynahu akbarnahu wa qatacna aydiyahunna wa qulna xaasha lilaahi maa haadaa bashara in haadaa ilaa malakun kariim mar alla markay yuusuf arkeen bay wareereen oo wax ay samaynayaanba garan waayeen markaa mar alla markuu soo baxay falamaa ra'aynahu akbarna waa takbiirsadeen allaahu akbar bay yidhaahdeen oo waa la weynaaday yuusuf ama akbarnahu isagii baa la weynaaday ama waaba takbiirsadeen akbarnahu maxaa dhacay waqadacna aydiyahunna gacmahoodiina waa jarjareen waa qodobka dambaan kaga hadli doonaa sida loo jarjaray gacmahaas waqadacna aydiyahunna wa qulna waxay yidhaahdeen xaasha lilaah ilaahay baa xumaan oo dhan ka nasahan haa maa haadaa bashara kani bashar maah maa haadaa bashara ay laysa haadaa basharan bashar maaha kani maa haadaa bashara muxuu yahay in haadaa ilaa malakun kariim ay maa haadaa ilaa malakun kariim waaba melag kariim ah waa malak min almalaa'ika weeye oo wanaag badan waayo bilow aadniga qalbigooda waxaa ku jirtaa laya fitra ah malaa'igtu in nuur laga abuuro ay qurux badan tahay maadaama malaa'igta nuur laga abuuray oo nebigu inoo sheegay wax qurux badan bay dadku u haystaan malaa'igta haa marka waxay yidhaahdeen in haadaa ilaa malakun kariim kani waaba melik min almalaa'ika ee maba aha basharba maaha bilo-aadnima maaha marka danla'aan baanba gabadha u ceebaynaynaye waxa weeye arrin cajiibay aragto markaasay waxay tiri oo hadda debin bay ugu dhaceen marka iyadii baa markaa u jawaabtay mar alle markay yadhaha in haadaa ilaa malakun kariim ayaa waxay tiri qaalat fadalikunna aladii lumtunanii fiih qaalat waxay tidhi fadalikunna aladii lumtunanii fiih walaqad raawadtuhu can nafsihi fastacsam walain lam yafcal maa aamuruhu layusjananna walayakuuna min asaakiriin waa dhaaratay gabadhii waxay tidhi fadaalika aladii lumtunanii fiih kaas ma u jeedaan aad gacmihiinna isjarjarteen anugu gacmahaygii ma jarin gacmahaygi waa fayow yihiin laakiin idinku gacmihiinna ad jarteen sow maaha waad wareerteen sow maaha quruxdiisii baa idinka tambadatay sow maaha haddaba anigana waxa aad igu ceebayseen oo lumtunani aad igu canaanateen ood igu ceebayseen loomku waa markii hadalka iyo qofka la ceebayo lagu canaanto kaad igu canaanateen ood igu ceebayseen oo ka fadaalikuna aladii lumtunanii fiih macnaha ma nin la dayn karaa ma aha wey ila iyagii baa qiro yidhi in haadaa ilaa malakun kariim fadaalikuna aladii lumtunanii fiih walaqad raawadtuhu can nafsii bay tiri iyadii baa qirtay marka walaqad xaqiiqee raawatuhu anaa dalbay oo doonay oo roorsaday yuusuf can nafsii naftiisaan ka doonay inuu ii tago oo waxa weeye zina igu sameeya anaa ka dalbay ha walaqad raawatuhu can nafsi fastacsama ay macnaha waa diida waa manciyey arrintaas oo ilaahay baa dhowray waayo ilaahay baa ilaaliyey ha casamahu llah fastacsama wala in lam yafcal wallaahi la in lam yafcal waa dhaar weeye haddii uuna samaynin maa aamuruhu waxaan amrayo layusjananna waa la xiraya xabsi baa la geynayaa layusjananna walaa yakuuna min asaakiriin wuxuuna ahaanayaa min asaakiriina kuwa la duleeyo ayuu ka mid noqonaya gabadhii dhaar bay isku xaabisa waxay qiratay horta inay iyadu doonatay waa iqraar waxa weeye iyadaa qiratay inay iyadu ninkan cayrsanayso ee una isagu rabin oo isagu dhowrsan yahay gadaalna waa ka arki doonnaa iyadoo qiraysa waynu arki doonnaa casharka dambe casharada dambe oo soo socda waxay qirtay marka waxay leeyihin culummadu waxay u diyaarisay muttaka'an bay u diyaarisay waxayna isugu dhiibtay hilibkii iyo sakiintii mar alla markuu soo baxay ayay isjarjareenoo farahooday jareen wa qadacna aydiyahunna ay asaabicahunna weeye farihii bay jarjareen ee maaha gacantii o dhan inay gooyeen waayo yad gacantao dhan baa la yidhaahdaa laakiin waa adraaful asaabic ayay farihii sakiintii ku jareen uma jeedaan waxay eegayaan yuusuf quruxdiisii baa ka tanbadatay maskaxdoodii oo dhan ba halka aad waayo quruxdii yuusuf ayaa ka tanbadatay allahna waa tu nebiguna calayhi salatu salaam xadiidkii anas oo macruufka imaamu muslim wariyey wuxuu inoo sheegay habeenkii laylatul israa walmicraaj nebigu yuusuf inuu arkay samada saddexaad markaasuu nebigu wuxuu yidhi qad ucdiya shadrulxusni waxaa la siiyey quruxda barkeed ay quruxdii nabiyullaahi aadam lagu abuuray barkeed waxaa la siiyey nabiyullaahi yuusuf aad buu u qurux badnaa ayaydii saara ayaa aad u qurux badnayd baa layidhi calaa kulli xaal marka khulaasatlqowl waxa weeye qodobkan wuxuu ku jawaabay yuusuf iyo arrintiisa loogu goodiyey qodobka dambeaynu kaga hadlaynaaye waxaa weeye gabadhaasi saasay samaysay casumaadaasay samaysay makribay samaysay mar alla markay maqashay koodii iyo waxay samaynayaan iyadiina waa ka aarsatay mar alla markay ogaatay marka iyagiina inay baxar galeen ayay ku doodoo waxay tiri wakaa haddaan marka u baahnahay hadduu sameymar ma ceebayn karaan mar dambe iyagii waa gacmihii isjaray ha waa gacmihii ayay isjareen oo farihii bay googooyeen iyagii waa miir door soomay marka calaa kulli xaal halkaas ayay markaas arrintii gabadhii waxay dagaal horlay bilowday waxayna ku dhaaratay inay ama yuusuf xirto uu xabsi ku abaado ama la duleeyo oo waxa weeye maaragtay ayna daynin waa qof waxa weeye awood haysato oo madaxa ninkeeduna waa nimaan bayac odhan karin oo ka joog odhan karin waxaan waayo markii horeba hadduu edbin lahaa meel bay joogi lahayd marka calaa kulli xaal sidaas casharkan saasaan ka faa'iideynaa qeybta dambena waxaynu ku arkaynaa yuusuf oo ilaahay ka magangelaya waxa ay ugu yeerayaan walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin